waa berigii hore ee saaka ciidamada mujaahidiinta ayaa laafadligii la wareegay gacan ku-haynta deegaanka ceel koox leh ee bariga wilaayada hiiraan kadib dagaallo xoogan oo toddobaadkii lasoo dhaafi ka dhacayay duleedyada deegaankaasi maleeshiyaadka murtadiinta oo rucbi iyo argagax ka qaaday weeraradaas ayaa dhabar ka jeediyey iyaga oo saaka cagta ka furay deegaanka ceel kooxleh oo ah deegaan istiraatiiji raayada tawxiidka ayaa ka babanaysa gudaha deegaanka iyadoona ay ciidamada mujaahidiintu ay halkaasi ka wadaan roondooyin ay ku sugayaan amniga idaacadda islaamiga andalus ayaa gudaha u gashay deegaanka ceel kooxleh waxaana xaaladihii ugu dambeeyey aan ka wareysanay waryaheena yaasir maxamed oo ku sugan furimaha dagaalka ee bariga wilaayada islaamiga ee hiiraan waad mahadsan tahay walaalka waxaan ku suganahay deegaanka ceel kooxle oo saaka ciidamada mujaahidiintu ay la wareegeen maleeshiyaadkii murtadiinta ee ku sugnaa deegaankani ayaa isaga cararay waxaan hadda dhex socdaa gudaha magaalada waxaa ii muuqanaya raayada tawxiidka oo ka taagan magaalada iyo ciidamada mujaahidiinta oo gaafureegaya duleedka iyo gudaha magaalada qabsashada saaka ciidamada mujaahidiintu ay qabsadeen deegaanka ceelkooxle waxaa sababay oo ka horeeyey dagaallo cadowga lagu dhiigbixiyey oo ka dhacay duleedka magaalada usbuucii lasoo dhaafay ayay ahayd markii dagaallo culus ay dhowr jeer ka dhaceen duleedka magaalada deegaanka ceelkooxle waa deegaan istaraatiiji ah waxaa ku yaala isgoys muhiim ah oo isku xira deegaano iyo degmooyin muhiim ah sida deegaanada xaawogadiid ceelhariiri mubaax iyo muqokori haddaan dib u xasuusano walaalka deegaankani waxaa laba sano kahor ka dhacay macarka faasila ah oo lagu dilay murtadiye fara badan oo uu ka mid ahaa mujrimkii weynaa ee lagu magacaabi jiray hagar gore maleeshiyaadka murtadiinta ah ee ku haday deegaanada farakutiriska ah ee dhacbariga wilaayadii hiiraan waxaa soo wajahay cabsi iyo qoobgeli xoogan gaar ahaan maleeshiyaadka murtadiinta ah ee ku sugan degmada muqokori kuwaasi oo ka cabsi qaba in ay maraan masiirkii maleeshiyaadkii ka horeeyey ee ku sugnaa degmada aadan yabaal ay mareen maleeshiyaadkaasi oo qaar ka mid ahba ay hadda ku sugan yihiin oo ay xeryo ku leeyihiin degmada muqokori allah subxaanahu watacaala ayaana ka rajeynaynaa walaalka in uu noo sii wado futuuxaadkan ka socda bariga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan wixii soo kordhana dhegeystayaasheenna waa la sii socodsii doonaa insha allah deegaankan oo ah mid istiraatiiji ayaa sannada ka hor waxa uu martigeliyey dagaallo aada u xoogan oo lagu dilay mujrimiin waaweyn waxaana hadda xaalad jahwareer iyo cabsi ku sugan murtadiinta weli ku dhumaanaysanaya deegaanada farkutiriska ee cadowgu uu kaga sugan yahay bariga wilaayada islaamiga ee hiiraan